بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah yaa ku soo bixi doona doorashada talaadada ka dhici doonta maraykanka maxay yihiin ergada electoral collejka ee iyaga sida rasmiga ah u dooranaya madaxweynaha maxay tahay sababta golahan loo dhisay oo iyaga loo siiyey qaraarka kama dambaysta ah waxaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maraykanka iyo sida ay u dhacayso sannadkan hay-adda sirdoonka yuhuudda ee muusaadka oo u dhacday xogaha gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha talyaaniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda roma oo si adag kaga hadashay weerarkaasi isbayn oo laashay qandaraas ku kacaya malaayiin dollar oo hub looga iibin rabay maamulka gumaystaha yuhuudda halka dowladaha dawaaqiidda carabeed ay dekedahooda u fureen maraakiibta wada hubkii lagu xasuuqi lahaa shacabka khaza shiinaha oo cabsi ballaaran ka muujinaya xidhiirka sii xoogaysanaya ee ruushka iyo kuuriyada waqooyi maxaad ka og tahay dhegaysta ahmiyadda xagga diineed iyo midda maadi ay u leedahay xisaabta mise og tahay in muslimiinta ay yihiin kuwii aasaasay xisaabta ay maanta ku horumartay teknolojiyadda casriga ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا
waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinimada talaadada ee fooda nagu soo haysa malaayiin amerikaan ah ayaa u dareeri doona goobaha codbixinta ee waddanka maraykanka halkaas oo ay ku dooran doonaan madaxweynahooda afarta sane ee soo socota doorashada maraykanka ayaa sannadkan ku soo aaday waqti xasaasi ah duniduna ay isha ku wada hayso haddaba ayaa noqon doona afarta sane ee soo socota madaxweynaha maraykanka arrimahaas iyo kuwo kale waxaa inala falanqaynaya oo aan soo dhoweynayaa walaalkeen cabdulfataax abuumuxsin in cabdi fitaax maalmo yar uun kadib waddanka maraykanka waxaa si toos ah uga bilaaban doontaa doorashada madaxtinimo oo dadka amerikaanka ah ay ku soo dooranayaan hogaamiyahooda afarta sane ee soo socota dabcan doorashadan waqti xasaasi ah ayay ku soo aaday oo indhaha caalamka waxay ku sii jeedaan maraykanka xilli dunida ay martigelinayso isbeddello waaweyn incabdi fitaax kee baa la isleeyahay kamaala haris iyo trump wuu ku soo bixi karaa doorashadan aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb ee ra'yi ururin dhowr ah iyo daraasado iyo bayaanaad kala duwan waxa ay sheegayaan in boqolkiiba ee konton iyo sagaal ee doorashadan uu ku soo bixi doono donald trump kamaala harisna ee fursadaha ay haysato ay aad u yar yihiin balse taariikhyahanka amerikaanka ah ee alan ligman oo saadaalintiisa shan iyo tobankii sano ee ugu dambeysay ay ku soo baxaysay sida uu u sheego ayaa qaba in haris ay ku guulaysan doonto doorashada trumpna laga adkaan doono sidaana ay ku noqon doonto markii ugu horreysay oo dalka maraykanka ay dumar madaxweyne ka noqoto ninkan waxa uu horey u saadaaliyey in obama uu ku soo bixi doono doorashadii labadii kun iyo sideeddii wuuna ku soo baxay ee kadib waxa uu saadaaliyey in trump uu kusoo bixi doono doorashadii labadii kun lix iyo tobankii waa uuna kusoo baxay ee kadib waxa uu saadaaliyey in joe biden uu kusoo bixi doono doorashadii labadii kun koob iyo labaatankii waa uuna kusoo baxay haddana waxa uu leeyahay waxaan ku kalsoonahay in haris ay kusoo bixi doonto doorashadan fursadaha ay haysatana ay aada uga badan yihiin kuwa uu haysto trump waan arki doonaa cidda ku guulaysata doorashadan oo dhici doonta shanta bishan oo ku beegan talaadada soo socota waa garta cabdi fitaax sidee ayaa loo dooranayaa madaxweynaha maraykanka maxayse yihiin ergada electoral college-ka ee soo doorta madaxweynaha suhaybow doorashada maraykanka waa ay luuqluuqyo badan tahay waana lagu jahwareerayaa markaad u kuurgasho qaabka wax loo dooranayo waxaa dhici karta in musharax helay codadka ugu badan ee dadweynaha haddana uusan ku guulaysan doorashada oo midka kale ee codadka yaraa uu ku guulaysto oo dhowr marna arintaa waa ay dhacday oo qaabab dadban ayaa loo doortaa madaxweynaha maraykanka ee qaraarka ugu dambeeya ee doorashadana suhaybow waxaa iska leh ergada loo yaqaano electoral college-ka oo iyaga ka kooban shan boqol sideed iyo soddon xubnood mid kasta oo ergadan ka mid ah waxa uu leeyahay hal cod marka musharaxa hela ee codadka ugu badan ee ergadan ayaa noqonaya madaxweynaha dalka maraykanka waxayna ergadan isku yimaadaan markii ay doorashada dhacdo kadib musharaxii hela codad ka badan laba boqol iyo toddobaatan oo ergadan ka mid ah ayaa noqonaya madaxweynaha rasmiga ah ee dalka maraykanka ergadan ayaana ka awood badan ee labada boqol iyo afartanka milyan ee amerikaanka ah iyaga ayaana qaraarka kama dambeyska ah ee madaxweynaha gaari doona waa doorasho la mid ah suhaybow midda murtadiinta ama kooxda ridada ee xamar lagu qabto oo laba boqol iyo toddobaatan xildhibaan ay wax dooranayaan doorashadii dalka maraykanka ka dhacday labadii kun lix iyo tobankii ee u dhexeysay donald trump iyo hillary clinton donald trump waxa uu helay codod saddex milyan ah hillary clinton ayaan aada ugu badnayd wa maca daalika waxaa la doortay donald trump sidoo kale arintan oo kale waxay dhacday labadii kun oo ay doorashada ku tartamayeen albert orland iyo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka george w bush ee codadka ugu badan xilligaas waxaa helay ee alberto balse ergada electoral college-ka ama majmaca intikhaabiga ayaa doortay george w bush sida ayuuna ku noqday madaxweynaha dalka maraykanka doorashadan hadda talaadada soo socota dhici doonta waxaa laga baqayaa in sida oo kale ay dhacdo iyadoo dadka ay u codeeyeen musharax codadkooda ugu badanna ay siiyeen ayaa laga yaabaa in ninka laga cod badan yahay uu soo bixi karo golaha electoral college-ka ama majmaca intikhaabiga ayaa laftooda waxay ku yimaadaan in ay soo doortaan shacabka dalka maraykanka waxayna matalayaan iyagu gobolada dalka maraykanka ee kontonka ah gobolka ugu dadka badan ayaa yeelan doona codadka ugu badan ee qaar waxay helayaan ayaa laleeyahay gobolada dadka badan ay ku nool yihiin konton cod ka badan ama konton iyo shan qaarna waxay helayaan hal cod oo kale gobolada dadkooda aadka u yaryihiin sida alaska oo kale waxay helayaan hal ergo ama hal cod halka ee gobolada dadka badan ay helayaan codod ku dhowaad lixdan ah cabdi fitaax maxaa loo sameeyey ergadan loogu yeero electoral college-ka ee soo doorta madaxweynaha iyaga maxayse tahay sababta loogu kalsoonaan waayey dadka shacabka ah iyaga wax dooranaya aad baad u mahadsan tahay mar kale suhaybow ergadan ama golahan majmaca intikhaabiga ama electoral college-ka waxaa la sameeyey markii ay taariikhda milaadiga ku aadnayd ee kun iyo siddeed boqol waa wakhti hadda laga joogo laba boqol iyo afar iyo labaatan sano ee sababta loo sameeyey waxay tahay suhaybow in aas-aasayaashii maraykanka ay ka baqeen in haddii nidaamka dimuquraadiyadda si dhab ah loo qaato ay dhici karto in dadku ay soo doortaan qofka iyagu ay u arkaan in uu mateli karo doorashadana uu ku soo bixi karo madaxweyne aan munaasab u ahayn ee maraykanka ee hadafkiisana aan fulin karin waxaad la socotaa in maraykanka uu ku socdo khudooyinka ay jeexaan maasuuniyadda iyo sahaynada haddii marka qof ka soo horjeedo maasuuniyadda iyo sahaynada la doorto waxaa halkaa ka dhici karaa khilaaf iyo ma garanaysaa in madaxweynihii xabsiga loo taxaabo fowdo ayaa imaan karto si marka taa aanay u dhicin dad la xakamayn karo la tawjiihin karo ee qadiyadda maraykanka iyo hadafkiisa iyo manhajkiisa laga dhaadhicin karo waa dadkan electoral college-ka ama majmaca intikhaabiga oo iyagu ah dad kooban ah oo la towjiiheyn karo oo lagana dhaadhicin karo manhajka iyo siyaasadda uu maraykanku damacsan yahay sida ayaa marka loo sameeyey golahan electoral collegeka iyaga marka markii laga dhaadhiciyo qofka maraykanka maslaxadiisa ka shaqeynaya ayay dooranayaan marka waa doorasho lamida sidaan hore usoo sheegnay midda murtadiinta ma ahan doorasho dah furan oo qofku ciduu rabo uu dooran karo cabdi fitaax dad badan ayaa la soconayn taariikhda doorashooyinka maraykanka bal waxaa iftiimisaa doorashooyinkii maraykanka hore uu usoo qabtay iyo waxyaabihii ay ku kala duwanaayeen
doorashada maraykanka suhaybo waxay soo martay maraaxil kala duwan badanaa waxay dhacdaa ama mar waliba ay dhacdaa bisha noofembar gaar ahaan talaadada ugu horeysa taariikhday doonto ha noqoto kowda ilaa toddobada inta u dhexeysa ayayna badanaa ku aadaa hadda waxay ugu aaday shanta bisha noofembar talaadada ugu horeysa ee bishan ayaa ku beegan shanta bisha noofembar madaxweynaha la doortana wuxuu xilka si toos ah ula wareegaa labaatanka bisha koowaad ee doorashada kadib oo sanadka cusub ah waa shan iyo toddobaatan maalin kadib markii la doorto amaba ay doorashadu dhacdo kadib doorashada maraykanka sidaan horey usoo sheegnayba waxay soo martay maraaxiil kala duwan mar waxaa jirtay suhaybow ay codeyn kareen oo keliya dadka ragga caddaanka ah ku dhowaad boqol sano ayay ku qaadatay ayaa la leeyahay in dumarka maraykanka ay wax soo doortaan ee dadka madowga ahna waxayba ku qaadatay ayaa la leeyahay boqol lix iyo soddon sannadood inay wax dooran karaan doorashada hadda ay ku baratamayaan donald trump madaxweynihii hore dalka maraykanka iyo kamala haris madaxweyne ku-xigeenada hadda ah ee dalka maraykanka waxaa la leeyahay suibow waa midii ugu xamaasadda iyo xiisadda badnayd iyo xitaa dhanka saameynta doorashooyinkii soo maray dalka maraykanka ee dastuurka dalka maraykanka waxa uu dhigayaa in muddaxileedka madaxweynaha ay noqoto muddo afar sano ah taa marka waxay ka dhigan tahay in afar sano kasta kadib ay dhacayso doorasho ay ku loolamaan ee murashaxiin ka kala socota labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo dad si madax bannaan oo u tartamaya ee madaxweynihii ugu horreeyey maraykanka george washington waxaa la sheegay suhaybow inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee la doortay isagoo aan wax xisbi ah ee matalin haddaan eegno ee taariikhda axsaabta maraykanka ee xisbiga ee dimuqraadiga waxaa isaga dhidibada loo taagay sanadkii kun toddoba boqol labaiyo sagaashankii astaanta ama loogadiisa waa dameer midabkiisuna waa buluu xisbigan waxaa u janjeeraa ee dhanka bidixda wuxuu aad u taageeraa oo uu dhaqaale badanna ku bixiyaa burburinta akhlaaqda umamka waa mid ku faana ee qowmuluudnimada ee madaxweynaha hadda talada haya ee joe biden oo ka socda xisbigan ee dimuqraadiga waa madaxweynihii ugu horreeyey suhebow oo aqalka cad ku casuumay dadka mithliyiinta ama qoomuluudka ah ee l g b t q balaska loo yaqaano waxa uuna halkaas isagoo saxaafadda hortaagan oo amaamal mala uu ku sheegay in ay yihiin ummatun luudiyah xisbigan sidoo kale waxa uu sheegtaa suhibow inuu u dhaqdhaqaaqo xoojinta federaalisamka ee uu maraykanku ku dhisan yahay iyo horumarinta arrimaha bulshada faafinta fisqiga iyo fasaadka taageeridda qowmuluudnimada iyo inayba owlowiyaadka xisbiga ay ka mid tahay arrintaasi iyo in caalamka lagu baahiyo wax loogu yeero dimuqraadiyadda ciddii kasoo horjeysatana la weeraro ee jamhuuriga isagana waxaa dhidibada loo taagay amaba la aasaasay labaatankii bishii februari ee sanadkii kun sideed boqol afar iyo kontonkii ee shicaarkiisu waa maroodi midabkiisuna waa casaan ama guduud waa xisbi yamiini ah ama midigta fog u janjeera waa xisbi ku ad adag ee la dagaalanka islaamka iyo taageeridda yahuudda xisbigan siyaasaddiisu waxay tahay in mar waliba mudnaanta koowaad la siiyo maraykanka shicaarkooduna waa america awalan sidoo kale siyaasadaha xisbigan waxaa ka mid ah in la is uruuriyo si mar kale awoodda iyo heybadda iyo heymanadii maraykanka ay usoo laabato taasoo hadda ku burburtay ee dagaaladii ashaadla dirirka ee ay ka galeen caalamka islaamka ee jamhuuriyiintu waxay ku doodayaan in isballaarinta ay awoodda ku lumayso ayna doonayaan in sida shiinaha oo kale e indhaha ay ka daawadaan waxa caalamka ka dhacaya iyo xasaradaha socda e dalkoodana ay ka fikiraan dhaqaalihiisana ay kobciyaan markii marka imbaradooriyad ballaaran ay noqdaan kadib ay duulaan soo qaadaan sidoo kale xisbigan islaam naceebka ayaa lambarkow u ah donald trump oo hadda isagu matalaya xisbigan waxa uu bannaanka la taagan yahay suhebow islaamka waa aan necbahay iyaguna waa ay necab yihiin haddii la doortana wuxuu sheegay in tallaabooyinka ugu horreeya uu qaadi doono ay tahay in muslimiinta uu dalka maraykanka ka saari doono iyo sidoo kale dadka soo galootiga ah ee dad badan ayaan hadda wadnaha farta ku haya oo haddii trump uu soo baxo ee boorsooyinkooda soo xirxiran doona labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxyaabaha ay ka siman yihiin waxaa ka mid ah taageeridda bilaaxadka ah ee loo fidinayo maamulka sahaynada ee israa'iil isugu yeeraa sidoo kale waxaa ka mid ah in la isbarbar taago gumaadka waxshnimada ah ee yahuudda u geysanayso shacabka filistiiniyiinta ah qadiiman wa xadiidan sidoo kale waxaa ka mid ah in dunida meel waliba oo ka mid ah oo laga maqlo koox u dhaqdhaqaaqaysa soo celinta dowladnimada islaamka iyo isku maamulidda sharciga leh in la weeraro waxyaabaha sidoo kale ay ka siman yihiin waxaa ka mid ah inay quutaan gumaadka iyo xasuuqwadareedyada iyo horinta dagaalada caalamka ka socda iyo burburinta iyo gumaadka dadyowga kale waxayna ku socdaan sohebow khudooyinkii awowayaashooda ay u jeexeen markii dalkaas ay tegayeen dadka yurubiyanka ah ee maraykanka xoogga ku qabsaday dadkii ay u tageen oo dhulkaasi joogay ee loo yaqaano hunuuda cas waxay u geysteen gumaad midkii ugu darnaa taariikhda casriga ah dadkaas waxay ahaayeen ayaa la leeyahay sohebow dad xoola dhaqato masaakiin ah oo aanan hubaysnayn hubka ay wateenna uu iska ahaa hub taqliidi ah ee dadkan yurubiyanka ah meesha tegayna waxay ku hubaysnaayeen hubkan casriga ah ee boobayaasha dadkii waxay kala daaleen rasaas markii rasaastii iyo madaaficdii ay ku dhammayn waayeen ayaa waxay bilaabeen in cudurro ay ku faafiyaan qof kasta oo ay dilaan ayay waxay ku mudayeen cudur halis ah oo si deg deg ah ku faafa kadibna markii qofkii meydkii dadkiisa ay qaataan qof kasta oo meydkaasi u dhowaada ayaa cudurkaas uu qaadayey isna waxa uu sii qaadsiinayey qof kasta oo soo booqda oo markuu xanuunsado sidaa ayay ku dhammaadeen ayaa la leeyahay ummaddaasi oo xilligii yurubiyanka ay halkaasi tegayeenna tiradooda lagu sheegay labaatan milyan waxaana laga dilay ayaa la leeyahay ku dhowaad boqolkiiba shan iyo sagaashan waxaa harayna waa boqolkiiba shan labaatankii milyan halkaas ayaa lagu gumaaday waana gumaadkii ugu weynaa taariikhda casrigan ee la diiwaan geliyo wahagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin oo falanqeen iyo isdultaag ku samaynayey wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maraykanka iyo sida shacabka ameerikaanka ah ay u doortaan hogaamiyahooda
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزل wahagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi ilyaas soo dhowow dhegeystayaasha maxaa wargeysya ah oo aad maanta u soo xeshay waad mahadsan tahay suheyb waxaan maanta dhegaystayaasha xubinta halkan ugu haynaa qodobo kala duwan oo xiise leh oo ay daabaceen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaase ugu horrayntii soo qabanayaa warbixin ay nashriyeen saxiifadaha khazita iyo the ekonomist taasoo diiradda saaraysa walaaca shiinaha ee ku aadan isku soo dhowaanshiyaha ruushka iyo kooriyada waqooyi waxay warbixintan sheegaysaa in xukuumadda biijin aysan marnaba ku qanacsanayn xiriirka sii xoogaysanaya ee muddooyinkan dambe u dhexeeya biyuyang iyo moscow iyadoo middaas loo aaneynaya arrimo dhowr ah oo ay midi uga caddahay midda ugu horreysa ee la sheegay in shiinuhu uu sida aadka ah uga cabsanaya ayaa ah in hoggaanka gobolka ay si toos ah ula wareegaan labadan awoodood sidaasina ay iyagu isaga taagnaadaan meel cidla ah keliyana ay noqdaan kuwa indhaha kala socda waxa ay fulin doonaan ruushka iyo kuuriyada waqooyi dhanka kale majalladan oo soo xiganaysa falanqeeyo siyaasadeed ayaa sheegtay in cilaaqaadka moscow iyo biyuyang uu dab ku sii shidayo loolanka xooggan ee u dhexeeya shiinaha iyo kuuriyada waqooyi lagana yaaba in middaas ay gobolka u horseedda xiisad hor leh oo ka madax bannaan midda hadda ka dhex oloolsan labada gacan ee kuuriya wargeeska the ekonomist waxa uu suheyb sheegayaa in shiinuhu uusan marnaba noloshiisa ku qancin xiriirka sii lixaadsanaya ee u dhexeeya valadimir putin iyo kim jong un keliyana uu shin jinbin isku muujinaya mid ku faraxsan tallaabooyinkaas elias waa gartay ma jiraan waxyaabo kale oo shiinaha ku riixaya cabsidan uu ka muujinayo xiriirka sii xoogaysanaya ee kuuriyada waqooyi iyo ruushka suhib way jiraan ayaa la leeyahay oo falanqeeya victor jai oo ameerikaan ah waxa uu sheegayaa in shiinuhu uu waxyaabaha kale ee ku dhaliya cabsidan uu ka qabo xiriirka sii lixaadsanaya ee u dhexeeya moscow iyo pyongyang ay ka mid tahay kabaqidda uu ka baqanayo in goor dambe ay xakamayn waayaan ama xitaa ay awood u yeelan waayaan inay sameeyaan isdifaacid haddii dagaal hoggaankiisu ay maamulayaan kim iyo putin uu ka qarxa gobolka elias qodobka haddii halka aan kaga gudubno bal dhegaystayaasha usoo qabo wargeeska xiga haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ka hadlaysa dowladda sbain oo gebi ahaanba joojisay qandaraas malaayiin dollar ku fadhiyo oo ay rasaas uga iibin lahayd shirkad militari oo laga leeyahay deegaanada yuhuudda ay xoogga kula wareegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda madrid ayaa sheegtay inay ku dhaqaaqday tallaabadaas weliba si kama dambaysa sidaasina uu ku hakaday heshiiskan kala dhexeeya shirkaddan ay leeyihiin yuhuudda ee iibisa hubka noocyadiisa kala duwan joornaallo badan oo uu ka mid yahay midka yuhuudda ee globalis ayaa shaaca waxa ay ka qaadeen in qandaraaskan ay ka laabatay dowladda sbain uu ku fadhiyey adduun lacageed oo gaarayay ilaa toddoba milyan oo dollarka maraykanka waana dharbaaxo kale oo soo gaartay maamulkan isugu yara israa'iil marka laga yimaado markabkii toddobaadyadaan socdaalaya xeebaha caalamka kaasoo ay deeriyeen dekado fara badan madriid ayaa middan sheegtay inay u samaynaysa si loo ballaariyo ayay tidhi go'aankii aan bishii oktoobar ee sannadkii tegay aan ku mamnuucnay in wax hub ah aan uga iibinno maamulka isugu yara israa'iil maadaama bay tiri uu ku kacayo xasuuqyo aanan loo meeldayn suhib sbain ayaa horay waxay ugu biirtay waddamada qaybta ka ah midowda yurub ee ka soo horjeestay waxa uu wada benyamin netanyahu waxayna hadda u muuqataa inuu sii xumaanayo xiriirka gabaabsiga ku dhow ee u dhexeeya labada dhinac waa gartay elias n bal waxaad soo qabataa qodobka ugu dambeeya maanta xubinta wargeysyada waad mahadsan tahay suheeb waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa warbixin uu daabacay wargeeska iyo diicood axranood ee ku hadla afka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu nashriye hay-adda sirdoonka maamulka isugu yara israa'iil ee muusaadka oo lagu eedeeyey inay beegsatay ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia miloni iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiskeeda sida lagu warramaya hay-addan sirdoon oo adeegsanaysa shirkado gaar ah ayaa beegsatay misena u dhacday xogta gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha guud ee talyaaniga warbaahinta talyaaniga ayaana saacadihii lasoo dhaafay waxay si aad ah u tebinaysay tallaabadan ay ku dhaqaaqday hay-adda sirdoonka dibadda yuhuudda ee muusaadka kadib tallaabadan waxaa soo hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee roma iyadoona middan ku tilmaantay tallaabo guracan oo ka dhan ah madax bannaanidooda iyo dimuqraadiyaddooda ilaa afar qof ayaa hadda lagu warramayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu xabsiga u dhigay tallaabadan ay ku dhaqaaqday hay-addan sirdoon waxaana lagu warramayaa in tani ay qayb ka noqonayso silsilado howlgal ah oo uu muusaadka yuhuudda ka wada dunida taasoo uu ku beegsanayo siyaasiyiin iyo xubno sarsare oo hoggaan u ah waddamo fara badan waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan eliyaas cabdulaahi xubintii wargeysadana maanta halkaas ayaan ku hakinaynaa
بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحيل قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة waa hagaag maxaad ka og tahay dhegaystee ahmiyadda xagga diineed iyo midda maaddi ay u leedahay xisaabta mise og tahay in muslimiinta ay yihiin kuwa dejiyey xisaabta maanta ay ku hormartay teknolojiyadda casriga ah warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir islaamku waa mambaca ay halka uu ka soo burqaday horumarka iyo xadaarada caalamka zaman tagay iyo maanta oo aan joogno waa isaga tiirka dubdhexaadka u ah ilbaxnimada iyo aqoonta ay bashariyaddu ku tallaabsatay kuna gaartay horumarada ugu sarreeya ee leh dhinacyada kala duwan ku dhowaad kun sano ayaa laga joogaa markii uu islaamku dunida keenay isbedelo dhanka nolosha iyo arrimaha bulshadaba waxaana aqoontaasi iyo ilbaxnimaduba ay kasoo burqanayeen culimo ka mid ah muslimiinta waa casrigii dahabiga ee islaamka oo culimmadu hagayeen muslimiinta gacantana ku hayeen aqoonta ilbaxnimada dunida xilli dhinaca kale gaalada yurub ee maanta ay xilligaasi ku jireen casri ay ula magac baxeen casrigii madooba kolkaasoo ay isku marnaayeen baadariyaasha iyo hoggaankii kiniisadaha gaalada haddaba xisaabta oo dhanka maadiga markii loo eego barbilow u ahayd aqoonta maanta waxay ka mid tahay aqoonta iyo ilbaxnimadii ay soo kordhiyeen muslimiinta mudnaanteeda markaan eegno xisaabta dad badan waxaysan ogeen muhiimadda ay leedahay waxaana la sheegay in la-aanteed aanay jiri lahayn kombyuutarada iyo wax waliba oo dijitaal ah oo hadda caalamka casriga ah la isticmaalo cilmiga xisaabaadka oo xubin muhiima u ah tiirarka nolosha waa mid ka mid ah culuumta uu bani aadamku u adeegsado masaalixdiisa adduunyo iyo tan aakhiro marka laga hadlayo culuumta loo yaqaan maadooyinka cilmiga waxaa kaalinta hore kaga jira cilmiga xisaabaadka waxaana taariikhdu ka markhaati kacdaa in hormuud iyo sahmiyaalba ay ka ahaayeen aqoonyahanada muslimiinta inkastoo xisaabaadka ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ka siman yihiin ummadaha maadaama iyagoo dhan ay waxtirsadaan haddana abwaabta ugu muhiimsana ka midka culuumta xisaabaadka waxaa dibadda soo dhigay aqoonyahanno muslimiin ah waxaa meel sare culimmadaasi ka gaareen xisaabaadka iyagoona ku daray qawaacid iyo nidaam cusub oo ka yaabiyay dadkii daneynaya maadadan qaarkood waa ay qireen wanaagga aqoonyahanadii muslimiinta iyo kaalintii wacneed ay ka qaateen sare uqaadideeda jajabka oo isna ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee xisaabaadka waxaa istanio calaamadba u yeelay aqoonyahanada muslimiinta ee cilmiga xisaabaadka meel sare ka gaaray waxaana laga xusi karaa khiyaatuddiin oo hal abuuray habka jajabka boqol iyo toddobaatan sano ka hor marka uu ogaanayo ninka gaalka ah ee lagu magacaabo stephen dhanka ahmiyadda haddii aan ku soo noqono wuxuu sheekh cabdililaah ka warramaya xisaabaadka iyo ahmiyaddooda aan lasoo koobi karin waxaan odhan karnaa koonkan aynu joogno dhammaantiiba wuxuu ku socdaa xisaab ku socdaa xisaab daqiiqa weliba ayuu ku socdaa aada maaragta oo xeel dheer ayuu ku socdaa ilaah baana qur-aanka inoogu sheegay xisaabta faa'iidooyinka aynu ka helino bal waxaa inagaga xidhan cibaadaadkii baa inagaga xidhan xisaabta ilaahay wuxuu leeyahay وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون آياتات وسورة يونس آيات الشناد marka waxaa meesha ka muuqata ilaahay wuxuu ku leeyahay qoraxda ayaa waxaan siinay waxaa la yidhahdaa doo diyaa baan ka dhignay yani siraas wahaajana waa tii qur-aanku ku magacaabay qoraxda qamarkana ama dayaxana nuur baan ka dhignay maxaa dayaxa markaasa weliba waxaa loo qadaray manaasila ay lisayrihi socodkiisa geedi socodkiisa ayuu manaasil maalinba meel degaa maxaa loo sameeyey sidaas ilahay soo inoo sheegay litaclamuu caddada siinal xisaab saynu u ogaano u baranno tirada maaragtay sanooyinka iyo xisaabta arrintaas ilaahay maaragtay xaq ayuu maaragtay ayuu ku qadiray aayad kale waatay ahayd suuratu tooba ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra alaaya marka waxaad ogaanaysaa cibaadaadkii baa inaga xidhan xataa oo haddaynan xisaab garanayn xataa cibaadaadkaan gudanayno iyo salawaadka aan tukanayno cadad racaadkeeda inta salaadooda farad inugu amaalintii midna maynan garanin haddii ayna xisaab la garanayn loo isticmaalin bal maynan garanin maxaa la yidhahdaa sekada xoolehena aan ka bixinayno ama ansibada sekadaas aan u bixino maynan garanin haddayna xisaab garanayn oo haddaynan ogeyn geela inuu shan kusa ka gooyo loodu soddon neef markay noqoto adigu afartan dee saynu sekada u bixino maynan garanin marka waxaa inagaga xidhanba cibaadaadkiiba xisaabta inagaga xidhan waxaa inagaga xidhan bal takliifkii waa inagaga xidhan oo qofka goormuu mukallaf noqonaya oo wax la weydiinaya oo xil qaadaya xisaab bay inaga xidhan tahay waayo shan iyo toban sano inuu gaadho ayaa ayaa shardi ah haddayan maaragtay calaamaadkii buluuqa kale ka hormarin oo ayan kasoo hormarin sidii maratay qofka inuu biyo duuliyo iyo inuu maaragtay timaha hoose kasoo baxan wax lamid ah laakiin waxa ictibaarka waxaa weeye inuu shan iyo toban gaadho qaangaadh baan ku xukumaynaa marka tiran taana isticmaalaynaa aad bayn marka ugu xidhan tahay nolosheenna bal iska dhaafa dhaxalkii aynu dhexlaynay marka qof dhinto ayaa ansiba ku xidhan iyo xisaabba ku xidhan yahay waxaad maqlaysaa kaas fulus buu helaya kaas wuxuu helaya nisf kaas wuxuu helaya rubuc waa wada xisaab waxaasoo dhan xajkii baynan gudan karin haddaynan xisaabta la socon oo yoom alcarafa oo nebigu yiri sal slam alxaju carafa haddaynan soo tirin bishoo bisha maalinta sagaal inay tahay ogaan xisaab bay inagaga xidhantay iyada lafteedu marka shuhuurtan ilaahay uu sheegay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati walard minha arbacatun xurum taasna afartan bilood ee xurmada le ee la weyneynayo ee la cadimayo maynan ogaane kuwa yihiin haddaynan xisaab la socon oo bilaha inoo tirsanayn oo bisha meesha ka gelayaan sanadka aynan ogeyn taas waa arrimihii cibaadada ku xidhnaa iyo maarata xagga diinta kownkanana xisaab daqiiqa ayuu ku socdaan aan sheegnay bal maantana haddaynu noloshana u soo noqon oo soo degno waqtigan aan nool lahay xisaabta meesha horumarka la sheeganaya ee caalamku sheeganaya ama xagga teknolojiyada xisaabanbuu ku socdaa sawaariikhdan la gamaya xawliga dheeranay ku soconayso xisaab bay ku socotaa ee hadafkeeda intaasoo kun oo kilomitr laga soo rido haddana hadafkeedii milimitrna aan meel uga leexanayn xisaab bay ku socotaa marka xisaabta waxaa weye noloshao dhan baa inagaga xidhan hadday tahay cibaadaadka inagaga xidhan iyo nolol maalmeedkii caadigaha ayaa inagaga xidhan masaafadan soconano meeshaan u socon haddayna inta jirto aan garanayn dee u sahay qaadan kari mayno ma garan karno inta habeen usii dhaxayno xisaab aynaga xadhin inta mayli tahay ama inta kilomitarta aan ogaano marka xisaabtu saasay ahmiyadda nolosha ugu leedahay muslimiintu waxay alifeen kutubo badan oo laga qoray culuumta xisaabaadka oo erar galbeedka u bedeleen luuqadahooda aadna uga faa'iideen waxaana hadda jaamacadaha caalamka laga dhigaa kutubtaasi iyadoo laga dhigayo in asal ahaan ay alifeen aqoonyahanada reer galbeedka aljabraha waa cilmi muhiim ah oo ay hindiseen waxna ka qoreen muslimiinta ninkii ugu horreeyay cilmigan wax ka qora in uu jirana soo muujiyey wuxuu ahaa moxamed bin muuse oo loo yaqaano al-khawaarzimi oo ka mid ahaa dadkii noolaa wakhtiga ay jirtay khilaafadii cabaasiyiinta kutubtiisa oo reer galbeedku u turjumeen luuqadahooda waxaa ka mid ah kitaabka caanka ah ee aljabra walmuqaabala iyo kuwo kale oo dhowr ah wuxuu khawaarzimi noolaa intii u dhexaysay toddoba boqol iyo siddeetankii ilaa siddeed boqol iyo kontonkii miilaadiga wuxuu dejiyey afarta isla eg ee aljabrada sidoo kale waxa uu hormariyey fahamka kutubtiisa waxaana arrinkaas uu sahlay in la ikhtiraaco kombyuutarada al-khawaarzimi waxaa lagu tilmaamaa aabbaha aljabrada magaca aljabrahana wuxuu ka yimid buugga uu qoray ee aljabra walmuqaabala aljabrada qudheeda waxay la macno tahay dib u soo celin taas oo sheegaysa in hal nambar lagu daro labada isla eg ee xisaabta waxaa sidoo kale jira culimo kale oo muslimiin ah islamarkaana door muuqda ku lahaa horumarinta culumta xisaabaadka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديث wahagaag guudahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديث